bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslama calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu اtijaarati fima yukrahu lubsuhu lilrijaali wاnnisaa baabu tijaarati ganacsigii ama tijaaradii xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay fii maa kii laga tijaaraysto dhexdiisa yukrahu lubsuhu labisashadiisa la nacaayo lilrijaali loo nacayo ragga iyo wanisaa'i naagahaba ayb wax raggiiyo dumarkii loo kahanayo inay labistaan oo sharciga u karaahiyeysanayo in laga tijaaraysto xukunka ku soo aroora caddayntiisii buu u baabyahay qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qala xadaanaa abu bakr bnu xafsin can salim bni cabdillaahi bni cumar can abiihi qaal arsala اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu u diray ilaa cumara cumar radia allahu canhu bixullatin ayuu u dhiibay oo u diray laba maro isku joog ah bixullati xariirin xariir labadeeda maro oo isku joog ah ow siiraa'a maradaa markaa meeshaa loo nisbeeyey fara'ahaa calayhi wuu ku arkay marka fara'aa nebigii wuu arkay haa xariirtii wuu arkay calayhi calaa cumara cumar korkiisa ayuu ku arkay faqaala waxa uu yidhi innii lam ursil bihaa ilayka aniga kuuma aanan soo dirin adiga xaggaaga maradan litalbasahaa inaad labisatid adiga innamaa yalbasuhaa waxaa labista dharkaani man laa khalaaqa lahu qof aan nasiib lahayn yani ruuxa aan nasiibka lahayn dee qofaan iimaan lahayn innamaa bacadtu ilayka waan kuu soo diray maradan xaggaaga ayaan u soo diray oo kuu soo dhiibay litastamtica bihaa saad ugu raaxaysato yacnii tabiicahaa inaad iibisay wuxuu leeyahay marka maradaani waxaa labisto wax aan nasiib aakhiro xaggeeda ku lahayne waxaan adigu kugu soo dhiibay inaad maradan iibiso marka man laa khalaaqa lahudaas de waxaa weeyaan takhsiis baa gelaayo nimanka ayaa laga wadaa nimanka kuwooda aan nasiibka aakhiro ku lahaynaan labistaan wey oo ilaa naaguhu waa u bannaan tahay oo rasuulka sal alla ly salam dahab ayuu gacantiisa midig ku qabtay gacanta bidixna xariir ayuu ku qabtay markaasuu wuxuu yidhi labadan waa loo xalaaleeyey liinaati ummatii ummaddeyda naagahooda waa u xalaal waana laga xarimay nimankooda marka xadiidku waxau ka hadlaya waxay tahay nimankii waa laga xarimayoo nimanka aan nasiibka lahaynaa labisteen adigu ha labisanin waxaan kugu soo aan kugu soo dhiibay inaad iibiso meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa maro labiskeeda ragga laga reebay oo naagaha ay u bannaan tahay in la iibsan karo in la iibin karo yacnii tijaaradeedu ay bannaan tahay xariirta waa laga ganacsan karaa dahabka waa laga ganacsan karaa leanna maxaa yeelay naagahay u bannaan tahay shay kasta oo marka isticmaal xalaal ahna leh isticmaal xaaraan ahna qabo in la iibiyaa way bannaan tahay haddii shaki ou ku galo ood is leedahay war ninkaani isticmaalkii xaaraanta ahayba u isticmaali doonaana inaad ka joogto oo min baabil warca uga istaagto ayaa wanaagsan amaba masaladii aan shalay kusoo marayna ninka cinabka gado haddii nin warshad khamri leh beer cinab adiguna aada leedahay ninaa og tahay inuu khamri ka samaynaya inaadan ka gedin wey laakiin muslimkaas kale waa ka iibin kartaa ayb wixii marka isticmaal xalaal ana yeelan karo isticmaal xaaraan a yeelan karo cumuuman waa laga tijaaraysan karaa qofkii laakiin shaki kaa galo ha ka gedin sidaasaa markaa ay tahay ayb innamaa bacadtu ilayka waan kuu soo dhiibayoo waa kuu soo diray litastamtica bihaa sidaad ugu raaxaysatood yacnii aada u isticmaasho ee yacnii tabiicahaa yacnii inaad iibiso ayaan kugu soo diray oon kugu soo dhiibay ayb shayga marka saddex nooc un weeyaan xalaal maxdiya inuu yahay oo xalaalnimadiisu ay caam tahay waa la gedi karaa kaas xaaraan maxdiya inuu yahayo wax nafciyaba inuusan lahayn oo aan ahayn nafcigaa xaaraanta ku imaanayo ma bannaana kaas in la galo oo tijaaradiisu ma bannaana oo xadiidka nebiga waxuu aha in allaha tacaala idaa xarama shay-an idaa xarama akla shay-in xarama tamanahu ilaahay shay in la cunaa hadduu xaaraan ka dhigo lacagta kaa soo gasha ee iibkiisa iyo ganacsigiisana waa xarimay shay saddexaad baa jiro marka xaraamun min wajhin xalaalun min wajhin dhinac xalaalow ka yahay dhinacna xaaraam buu ka yahay xariirtaanaaba ka mid a ragga waa ka xaaraam nim- naaguhu waa u bannaan yahay ka noocaasoo kale tijaaradiisu waa bannaan tahay waana midka uu tarjamada ka dhigtay ayb ayb qaala xadaanaa cabdulaahi bni yuusuf qaala akhbaranaa maalikun can naaficin can ilqaasim bni muxamed can caaishata umi lmu'miniin radia allaahu canha annahaa akhbarathu way u sheegtay annaha ishtarad waxay iibsatay numruqatan buste ama go fiihaa tasaawiiru masawir uu ku yaallo dabcan masawir marka dadeed iyo ay ku yaallaan ama masawir xayawaan falamaa ra'aahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu markuu arkay qaama cala albaab albaabkii buu istaagay falam yadkhul ma gelin facaraftu waxaan gartay fii wajhihi wejigiisa alkaraahata ayaan ka gartay karaaho nicitaan dhibsi faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow atuubu ila allaahi ilaahay baan u soo noqonayaa in u toobad keenayaa wa ilaa rasuulihi rasuulkiisana waan u soo laabanayaayo raalli ahaanshihiisa iyo yaan markaa raadinayaa ilaa nebigu waxaan waxaa la raalli ka yahay unbuu raalli ka yahay isagane ayb maadaa adnabtu maxaan ku dembaabay waan soo noqonayaaye faqaala rasuulu llahi sal l ly salam nebigu waxau yidhi maa baalu haadihi numruqa maradan ama bustahan xaalkiisu waa maxay qultu waxaan idhi ishtaraytuhaa laka adaan kuu gaday waan iibsadayoo dartaa baan u iibsaday litaqcuda calayha saad ugu fadhiisato watawasadaha aada u barkato watatawasadaha faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi ina asxaaba haadihi suwari masawiradan dadkooda yacnii dadka sameeyo yucadabuuna waa la cadaabayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fa yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa axyuu maa khalaqtum waxaad dhoodhoobteen oo aad suurayseen nooleeya nolol geliya wa qaala waxa uu yidhi ina albeyta guriga alladii fiihi suwaru dhexdiisu ay masawiro yihiin laa tadkhuluhu lmalaa'ikatu malaa'igta ma soo gasho xadiidkan dambena bukhaari wuxuu u keensaday shay nin iyo naagba xaaraan ka ah hadda mare masawir leh guri in la dhigtaa nin iyo naagba waa ka xaaraan xariirtii oo kale ma aha iyadu tarjamadana waxay ahayd fii maa yukrahu lubsuhu lilrijaali wannisaa'i bay ahayd tan marka fiimaa yukrahu lubsuhu lilrijaali wanisaa ayb haddana marka waxaa weeyaan iibsashadii nebigu ma uunan dhihin maradan aad soo iibsatay xaaraan baad ku soo iibsatay baaci waa fasakhan yahay orodoo celiyo waxaagii doono ma uunan dhihin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa marka haddii shayga loo isticmaali karo isagoo xaaraan si u ah haddii la googooyn karo oo isticmaal jaa-isa la gelin karaa in la geliyo oo hadda maradaasoo kale marka in la googoosto barkimo laga dhigto iyadoo masawiradii iyo dhexda laga jarjaray baa loo isticmaali karaa qalabkan muustikada iyo kale haddii inta la burburiyo biro ahaantiisa ama naxaas ahaantiisa loo iibin karo maada marka sidaas in la yeelo way habka oo xaaraanta ku yaha la googoynayo markaas ayb qisadanna marka iyadu marka sidaas u keenay wuxuu yidhi aلthanي xadiiثu caaئiشha fii qisaةi النumruqaةi الmusawarة wasayaأti اlkalaamu عalayhi وclى اladii qablahu mustawfan fii kitaabi اlibaas in shaء اllah wawajhu اdalaalati minhu anahu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu lam yafsak اlbeyca beyca ma fasakin fi الnumruqati iyadoo marka weliba marada la kahday haddana beeci nebigu ma uunan fasakin tarjamadii xadiidku meesha iska waafaqayaan meeshaas baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan saaxibu silcati badeecada ninka wato oo iska leh axaqu isaga ayaa ku xaqnimo badan bisawmi gorgorada inuu bilaabo ninka alaabta iska leh isaga ayaa magac u bixinaya alaabtiisa xagga qiimaha marka laga eego eego oo ninkii alaabta iska lahaa isagaa dhahaya sheegaygu waa intaasuu ii yahay intaasoo dollar waa intaasoo shilin waa isaga xaq kuleh inuu yidhaahdo marka xaq kule marka la leeyahay ma waxaa laga wadaa ninka wax iibsanaya marnaba qiimo ma bilaabi kara miyaa laga wadaa maya qiimo waa u bilaabi karaa laakiin xaqnimo marka la yidhaha ninkaasaa ku xaqle qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abuu salamata tabuudakiyu qaala xadaanaa cabdulwaari huwa bnu saciid atanuuri alcambari can abi tayaax can anasin radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi yaa bani najaar reer bani najaarow faaminuunii bixaa'idikum beertiinna ama dhulkiinna igala gorgortama qiimo ii sheega aan idinkaga iibsado waa meeshii masaajidka uu ka dhisanayay nebiga wa fiihi meeshaa dhexdeeda waxaa ahaa kharibun dhul bannaan khirabun muidinkhirabun dhul bannaan dhul yacnii kala korkoreeyo oo aan sinnayn wa naqlun iyo geed timireedyo ayb xadiidka markii tarjamada waa iswaafaqayaanoo nebiga wuxuu yidhi dadkii dhulka lahaa buu yidhi idinku wax sheega qiimo sheega marka ninka xoolaha wato oo silcada ama badeecada iska leh isaga ayaa inuu gorgorada bilaabo ama ay wax sheego ama qiimaha uu ka hadlo isagay tahay haddii ninka kale uu ka hadlo mushtariga ninkanna ogolaado labaasa awalba wax la kala gatan lee la rabay laakiin labadoodu marka waxaa xaq u leh ninkaa marka alaabta iskale inuu isagu marka alaabtii qiimo u yeelo oo uu qiimo u bixiyo ayb halkaa marka ibnu xajar waxa uu yidhi ayb faaminuunii wahuwa amrun lahum nebiga iyagoo amray bidikri taman inay lacag sheegaan mucayanan oo go-an biikhtiyaarihim doorashadooda ay ku sheegaan calaa sabiili sawm gorgoro ahaan liyadkura huwa lahum tamanan mucayanan yakhtaaruhu uma yaqacu taraadii bacda dalika idinku wax sheega mushtarku markaa kadib uu isaguna wax sheegayaa tii ay ku heshiiyaan ay wax ku kala gadanayaan markaa wa bihada yutaabiqu tarjama tarjamada meeshaasu ka daboolayaa marka ayb ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kam yajuusu lkhiyaaru khiyaarku imisuu bannaan yahay meeqo maalmood ayaa khiyaarka uu jirayaa baacu wuxuu leeyahay laba khiyaar ama saddex khiyaar khiyaarulmajlis khiyaar la yidhaahdo khiyaaru shardi khiyaar la yidhaahdo khiyaarulnaqiisa ama khiyaarulcayb khiyaar la yidhaahdo saddexdaas uu leeyahay mararka qaarna khiyaarulnaqiisada khiyaaru shardiga lagu daraa khiyaarulmajlis waxaa la yidhaahdaa labada nin ee wax kala gadatay inta ay isla joogaan oo aynan kala tegin ninba ninka kale wuxuu ku leeyahay khiyaar ninkii wax gatay wuxuu dhihi karaa war aniga waa fasakhay mar raba alaabtaada qaado lacagteeda isii kii baayica ahaaye wax iibinayana wuxuu dhihi karaa war lacagtaadii ho badeecdeeda isii inta laysla joogo kaas maxaa la dhahaa khiyaarulmajlis khiyaarulmajlisku marka wuxuu ku dhammaadaa laba shay ayuu ku dhammaadaa mid ka mid a wuxuu ku dhammaan karaa iyagii oo meeshii ku kala tagaan oo labada midkood hadduu meeshii ka tago oo ay isfaaruqaan khiyaarkii waa go-ay waa dhammaaday waxaa kaloo ku dhammaan karaa khiyaarulmajliskii iyagu inay isdooransiiyaan oo ay yidhaahdaan warniyahow shaygaan iyo shaygaanan kaa iibiyey waa kaa gatay bishardi inaadan ii soo celin karin waayahay sidaasaan ku qabaa khiyaarulmajlisna waa dhammaaday markaas khiyaarulmajlisku marka laba shay buu ku dhammaadaa shardi iyagu inay ku xiraan beecan inuu laasimo amase inay kala tagaan labadaasaa nusuustu ay tilmaantay ayb khiyaarka kale waxaa la yidhaha khiyaaru shardiga waxay tahay alaabtan gado soo iska soo fiirfiiri waa soo celin kartaa markaas khiyaaru shardigaas marka waan kaa iibiyey alaabtan bishardi inaad khiyaar leedaho ii soo celin kartid kaas marka muddadiisu imisay la eg tahay shaaficiyada iyagu waxay dhahaan saddexay la eg tahay muddadiisu waa saddex maalmood xadiid abi daawuud ku sugan iyo ninkii beeca lagu khiyaani jiray ee nebigu uu yidhi waxaad tidhahdaa laa khilaaba dheh ninkaas nebigu wuxuu ku yidhi uma anta bilkhiyaari fii alaaati ayaam badeecadaas marka inaad iska celiso khiyaar baad leedahay saddex maalmood gudahood shaaficiyadu marka axaadiidtaasay qabsadeen waxay yidhaahdeen saddex maalmood ayaa khiyaaru shardiga ku egyahay wixii saddex maalmood ka badanna wax laysu soo celin karaa male ceeb unbaa lagu keeni karaa bis ayb kiibuu marka tarjamay marka bukhaari hadda ku samaynaya mararka qaar fuqahada qaarna waxay dhahan waqti ma leh marba haddii waa soo celin kartaa lagu yidhi wati waqti ma leh shay walba bixasabihi in lagu fiiriyo ayay noqonaysaa ayb khiyaaru naqiisa ama khiyaarul cayb iyadu waxaa weeyaan shaygiibaa ceeb lagu arkay mar allaale markii ceebta lagu arkaa la soo celinayo oo inuu deg deg u soo celiyo hadduu iska haysto waa dhacay beeci bis khiyaarulcaybku marka shaygii baad iibsatay kitaabkii baad gadatay maalan waxaa ku aragtay xaashiyo dhanba inay cadcad yihiin ama tirtiran yihiin mar allaale markii aad aragtay waxaa xaqu leedahay inaad celisid waana khiyaarka waxaa la yidhaha khiyaaru naqiisa ama khiyaaru lcayb khiyaaru naqiisaha marka in khiyaaru shardiga lagu darano way iska dhacdaa ayb marka wuxuu yidhi baabun kam yajuusu lkhiyaaru khiyaarku imisa ayuu bannaan yahay ayb qaala xadaanaa sadaqatu huwa sadaqatu bnu lfadl abulfadl almarwasi hiqatu akhraja xadiidahu albukhaariyu qaala akhbaranaa cabdulwahaab qaala samictu yaxya bna saciidin qaala samictu naafican can ibni cumara radia allahu canhuma can اnabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal ina almutabaayicayni labada wax kala gadanayaan bilkhiyaari ayaa u sugnaaday khiyaar ayay ku dheehnaadeen dhexdiisa fii beycihimaa beecooda dhexdiisa maa lam yatafaraqa intaynan kala tegin ow amase yakuuna albeycu beecu intuunan ahaanin khiyaaran khiyaar intuusan ahayn qaala naaficun wa kaana bnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa ida ishtaraa shay-an wax haddii uu gato yucjibuhu shaygaasoo cajab geliyo uu jecel yahay faaraqa saaxibahu ninkii uu ka gatay markiiba waa ka dhaqaaqi jiray waa ka tegi jiray si beeca uu u laasimo ayb xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay wuxuu yidhi ina almutabaayicayni bilkhiyaari labada wax kala iibsanaysa khiyaar bay leeyihiin fii beycihimaa beecooda dhexdiisa khiyaar bay ku leeyihiin ilaa goorma maa lam yatafaraqa haddaynan kala tegin waa kow kaas marka waa maxay khiyaarkaas khiyaarulmajlis ow yakuuna maa lam yakuuna maa lam ow amase ow yakuuna albaycu inuu beecu ahaado intuunan ahaanin beeca maa lam yakun ilbaycu khiyaaran beecu intaanu khiyaar ahaanin oo haddii beeci marka khiyaar uu ahaado wuxuu ka wadaa haddii la yidhaha alaabtan qaado iga iibso haddaad doontana waa iska soo celi kartaa bishardi inaad khiyaar leedahay baan alaabtan kaaga iibiyey kaas marka waa midka uu tarjamada ka rabo oo khiyaaru shardi ah khiyaaru shardigii marka hadda muddo iyo waxba ma sheegin isagu qaala naaficu naafic waxa uu yidhi wa kaana ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa ida shtaraa shay-an wax hadduu gato yucjibuhu shaygaasoo uu jecel yahay faaraqa saaxibahu qofkii uu ka gatay waa ka dhaqaaqaya muxuu uga dhaqaaqayaa marka si beecu uu u laasimo ilaa intay isla joogaan qofkii baa laga yaabaa inuu yidhaahdo war alaabtaiga lacagtaadii hoo isii alaabteydi si aan loo dhihin marka mar allaale markuu gato waa iska tegaya mar haddii uu tago marka khiyaarulmajliskii baa dhammaaday beeciina waa laasimay ayb beecu wuxuu ka mid yahay cuquudda laasimka marka laakiin maxaa la yidhaahdaa albeycu bacda alkhiyaari laasimun beecu khiyaarka kadib khiyaaru shardiga kabacdi khiyaarulmajliska kadib wuu laasimayaa beec waa laasima marka waxaa laga wadaa alaabtii aad nin ka gadatay ceeb unbaa kusoo celi kartaa haddaad ceeb la-aan ay tahay anaan rabine orod iga celi ilaa ilaa qasab maa ma kaa celina beecu marka cuquudda laasimkuu ka mid yahay cuquuddi waxay u kala baxaan laasim iyo jaa-is laasim marka la yidhaha waxaa laga wadaa waxaan heshiiskan waa sow u dhacay lagama noqon karo jaa-is marka la yidhaahdana waa la fasakhi karaa waa markii la doono cuquudda qaarkoodna daraf bay jaa-is ka yihiin darafna laasimay ka noqdaan ayb marka ibnu cumar sidaan uu yeeli jiray xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya ibnu cumar inuu ka fahmay khiyaarulmajliska xadiidkiisa wuxuu ka fahmay tafaruqa maa lam yatafaraqaa tafaruq alabdaan inuu yahay oo dadka jirkoodu inuu kala tago ee tafaruq bilkalaam ma aha waa kaa gaday waa kaa gatay waa la kala tegay ma laga wado kala tagu waa inay iyagu kala tagaan jirkoodu uu kala tago sidaasuu u fahmay saxaabigan qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala xadaanaa hamaamu can qataadata can abikhayl abilkhaliil saalix bnu abi maryam ayaa la yihahda can cabdillaahi bn اlxaari can xakiim ibni xisaamin radia allahu canhu can inabiy sal ly slama qaal albayicaani labada wax kala gadanayaan bilkhiyaari baa u sugnaaday khiyaar maa lam yatafaraqa intaynan kala tegin wazaada axmedu wuxuu ku daray xadaanaa bahsun qaala hamaamun fadakartu daalika waxaan u sheegay liabitayaax faqaala waxa uu yidhi kuntu maca abilkhaliil ayaan la joogay lamaa xadaahu cabdullaahi bnu alxaaris markuu u sheegayey hada alxadiida xadiidkan ayb tarjamada marka waxay u guntan tahay khiyaaru shardiga miqdaarkiisa labada xadiidna wax muddo ah kuma taalo ibnulmunayir waxa uu yidhi marka lacalahu akhada min cadami taxdiidihi fi lxadiidi annahu laa yataqayadu bal yufawad اlmru fiihi ila alxaajati litafaawuti اsilaci fii dalika maadaama aan marka muddo ounan sheegin intuu baabaystay xadiid muddo sheega aanu tilmaamin ibnulmunayir waxa uu yidhi waxaa laga qaadanayaa khiyaaru shardigu muddo inuuna lahayn sababtuna waxa ay tahay baahida ayb waxaana sababtu waxay tahay waxaa loo bandhigay baahida hadba inta ay la eg tahay baahida khiyaarkaas loo baahan yahay badeecooyinkuna isku mid ma ahan badeeco ayaa waxaa shardigeedu uu gaari karaa usbuuc usbuuc baa si fiican qofka wax ugu kala ogaan karaa mid hal maalin mid saddex maalmood mid shan badeecadu isku mid maaha marka waxay leeyihin iyagu marka maalikiyadu saasayna qabaanba qultu marka ibnu xajar wuxuu yidhi waqad rawa albayhaqiyu min ariiqi abi calqamata algarawi can naaficin can ibni cumara marfuucan alkhiyaaru alaaatu ayaam xadiidka marka ibnu cumar ariiq kale ama riwaayaadkiisa waxaa ka mida riwaayo sidan ah oo nebigu uu yidhi sal l slam khiyaarku waa saddex maalmood whada kaأnahu mukhtasar min alxadiiث aladi akhrajahu asxaabu الsunan min طariiqi mxamed bni isxaaq can naafic fii qisati xabbaan bni munqid wasaadkuruhu bacda hamsati abwaab wabihi اxtuja lilxanafiyati wالshaaficiyati fii ana amada alkhiyaari ثalaaثaةu ayaam xanafiyada iyo shaaficiyada waxaa deliil loogaga dhigay marka kan khiyaarku inuu saddex beri uu yahay wa ankara maaliku atowqiita imaam maalik towqiitka waa inkiray waa diiday fii khiyaari shardi alaaثat ayaamin lagu waqtiyeeyo bigayri ziyaadatin wain kaanat fi lgaalibi yumkinu اlاkhtiyaaru fiiha laakin likulli shayin amadun bixasabihi yatakhayaru fiihi falidaabbati waxau yidhi daabadda maala wاthawbi yowmun aw yowmaani maro ama daabad maalin aba laba waa ku kala ogaan kartaa waliljaariyati jumcatun addoon haddaad iibsatana ilaa usbuuc walidaari shahrun guri haddaad iibsatana bil waa ku ogaan kartaa sida uu yahay wa qaala alawsaaciyu yamtadu alkhiyaaru shahran buu gaarayaa wa aktar iyo ka badan bixasabi alxaajati ilayhi wa qaala athawriyu yakhtasu alkhiyaaru bilmushtari wayamtadu lahu ilaa casharati ayaamin wa aktar sufyaan thawri isagu wuxuu yidhi ninka wax gatay ayaa khiyaarkiisu uu dheeraanayaa ilaa toban maalmood buu leeyahay ka badan wqad saxa alqowlu biimtidaadi اlkhiyaari can cumara wagayrihi wasayaأtii shayءu minhu fii abwaabi اlmulaasamati cumar waxaa ka ansaxay buu leeyay inuu khiyaarku dheer yahay muddadiisu ay saddex ka badnaan karto ayb aduu markaa dilada meeshaasaa masalada marka khilaafkeedu sidaas shaaficiyada meesha ay wax ka fiirinayaan iyagu waxay tahay khiyaarkan waxay leeyihiin beecaa lagu xiray beeci ayaa lagu xiray isagiina haddii aan muddo nas cayinay haddaynan jirin qararayba u ekaanaysaa maxaa yeelay qofkan haddii la yidhaahdo sharcigiina muddo kuuma cayimin iska hayso uun haddii la yidhaah waxaan khiyaarna weliba waa leedahay xoogaa waxaa ku jira bay leeyihiin marka meeshaas marka wax aan la dabdin karin ayaa ku jirto saa darteed marka waxay leeyihiin maadaama nasku uu ku soo arooray saddex maalmood xadiid aan u hayno isagaan ku dhegaynaa saddexdaas maalmood wixii ka bato asalkii baa loo celinayaa awalba inuusan jiri jirin ahayd saddexdanna naskan ku sugaynaa bay ahayd halkaasay marka istaageen tarjamadanad ogo waxay u guntan tahay khiyaaru shardiga khiyaarulmajliska tarjamadiisu waa soo socotaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa lam yuwaqit haddaanu waqtiyeynin laalkhiyaara khiyaarka hadduunan waqti ku xirin uunan waqtiyeynin hal yajuusu lbaycu beecu jaais ma noqonaya markuu leeyahay idaa lam yuwaqit alkhiyaara ninka baa'ica ama ninka mushtariga ah khiyaarku haddaynan waqti u yeelin intaasoo maalin usbuuc toban maalmood haddaynan waqti u yeelin hal yajuusu lbaycu beycu ma soconaya markaas khilaafkii hadduu ishaaraya shaaficiye iyo xanafiye marka waxay qabaan inaan saddex laga siyaadin karin ibnu abi leyla abu yuusuf moxamed ibnulxasan imaam axmed isxaaq abu thawr iyo kuwo kalena waxay qabaan ilaa annahu laa amada limuddati khiyaari shardi waqti ma leh beycuna waa jaa-is laazim ma aha ayb bal ilbaycu jaa-izun wa shardu laazimun ila alwaqti aladii yashtaritaanihi wahuwa ikhtiyaaru bni lmundir oo wuxuu leeyahay beecu waa jaa-is shardiguna waa laazim ayb ilaa waqtigii ay shardisteen waana ikhtiyaarka ibnilmundir maalan muxuu ka wadaa alaabuu nin ka iibiyey markaasu wuxuu yidhi alaabtan baan kaa iibiyey bishardi inaad toban maalmood khiyaar leedahay shaaficiye waxay leeyihin saddex wixii ka dambeeya laaqi waay wax ka jira malahan saddex maalmoodaa waqtiga uu ugu egyahay a'immadan kalena waxay leeyihiin toban maalmood intii la gaaro beecu waa jaa-is waa jaa-is muxuu ka wadaa waa laga bixi karaa waay waa layska fasaqi karaa shardigana waa laazimo mar haddii shardigan labadoodu ay ku heshiiyeen laabudda in laga soo baxo waa shardiga waana ikhtiyaarka ibnulmundir ou doortay allahu aclam waana dhici kartaa in markaa ay sax ou sidaan sax ay noqon karto raajix ay noqon karto maxaa yeele waxyaabaha qaar baan saddex maalmood lagu ogaa karinba awalna khiyaarkan waxaa laysu siinaya waxay ahayd ninkan inuu badeecadan ku qanco kanna ninkan inuu wax fiican ka iibiyo inuu yacnii qalbiga uu ugu sugo haddii saddex maalmood guriyoo kale ama dhul oo kale meel laga gatay saddex maalin laguma ogaan karan guriga dariskiisa iyo sida uu yahay saddex maalmood waxaa dhici karta inaan lagu ogaan karin ashyaada marka baahidoodu maadaama ay badan tahay kalana duwan tahay habka muddada lagu kala ogaan karo ikhtiyaarkaas marka ikhtiyaar oo waxaa weeyaan axaadiistuna aynan dhihin intaas wixii ka badan maya haddaan la dhihin marka allahu aclam waa dhici kartaa sidan inay raajix fa in sharadaa hadday labadooda shardiyaan ow axaduhumaa ama midkood baa wuxuu shardiyey alkhiyaara khiyaar mutlaqan ayb fqاla الأwsaaciي وبن أbي leyla huwa sharط baطil والbycu jaaئز وqاla الthwriي والshaafiعiy وأصxaab الraأyi yبطل الbycu أيضا وqاla أxmد وإsxاaq liladii sharط الkhiyaaru abada labadooda mid hadduu shardiyana kii shardiyey baa iskale khiyaarka weligiis yeelana ka kalena khiyaar ma qala xadaثna abu نucmaan qala xadaثna xamaad بن زayd qala xadaثna أyub can naafici can ibni cmr radي الlه canهma qaal qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam albayicaani bilkhiyaar labada wax kala gatay khiyaar bay leeyihiin maa lam yatafaraqa intaynan kala tegin ow yaquulu axaduhumaa midkood intuunan dhihin lisaaxibihi saaib ow yaquulu axaduhumaa midkood uu yidhaahdo lisaaxibihi saaxibkiisa ikhtar dooro oo haddii uu qof qofka kale uu yidhaahdo warniyahow beecaan dooro haddaba dooro haddii sidaa uu yidhaa doorada macnaheeda waxay ka wadaan beeca ogolow inuu dhaco laazimana khiyaarulmajlis waa u dhammaatay wa rubamaa qaala inuu yidhaahdaa la arkaa ow yakuunu beyca khiyaarin ama inuu ahaado beec khiyaar beec oo khiyaar la geliyo beec khiyaar la geliyo waa maxay haddii la yidhi war shaygan waxaan kaaga gaday inaad saddex maalmood khiyaar u haysato khiyaarulmajlis waa waxba faa-iido kale faa-iido male sooma markaas ilaa ninkan majliska marka laga taga iska daayay saddex maalmood oo kale la sii siiyey ow yakuunu beyca khiyaarin marka khiyaarulmajliskii ma jiraayo ma ku laazimaayo waa beyca haddii shardi la wada galayoo khiyaar laysu shardiyey ayb dadka marka soomaalida suuqyadan iyo meelaha wax kala gato arrimahan aaday ugu tuntaan oo mararka qaar waxaad arkay shaygii ceeb lahaa ninkii loo soo celina mar raba uu leeyay makaa celina waxaas waa iska xoog marka cayntu hadday ceeb yeelato markiiba la soo celiyo ceeb ninkeeda iskale marka caynta ceebta ninkanna qiimihiisa u qaadan mararka qaarna waxaa weeyaan beyci oo laazimay oo wax la kala gatay wuxuu leeyahy aniga waxaan waa ay anfici waayeen ma rabe ceeb maa ku haysaa maya mar had beecan waa la kala gatay waana la kala tegey waa laazimay ninkanna lacagta milkigeeda u yeeshay adigana mabiicdii baad yeelatay ma jirtuu leeyahay haddaan lailaa ilaa in layga celiyo celintaas marka ninkaana asxaan kugu fali kara maahane waxaa xoog ugu leedahay maaha haddii maxkamad la taga socaa lagu leeyahay meelaha marka aadka looga dhintayna ijaaradaaba kamida ijaarada ninbaa nin guri ka kiraysanaya lix bilooduu ka ijaaranaya lacagtii baa loo hormarinaa maalinta dambe oo ilmihiisu kusoo daadinaa gurigeen ilmihiisiiba ku daadinaa gurigaan ra- anaa raba uu leeya anaa iskale gurigan iga bax lacagtii baan kuu celinaa xaq uma leh ninkan lix bilood manfacadii gurigaas waa gaday waa ka wareegtay xataa hadduu gurigaas nin ka iibiyo lacalla guri uu ijaartay lix bilood hormarsaday hadduu nin ka iibiyo ninkaas laga iibiyey manfacada guriga waa ka xayirnaanaysaa ilaa lix bilood ka dhamma ijaarada marka caqdi laazima waay waxaa lagu dhaqmaa marka waa qaanuun ulghaabaad ninkii xoog badanuu tasho waay waxaa lagu dhaqmaa waa noocaas un iyo waxbaan dilaa iyo waxbaan qi- yacni aan ha- buuq iyo qaylo unbaa laga yaaba shartaada darteed hadduu ninka kaaga cabsado waa dembaabaysaa adiga marka shartaada nac uu nacayo darteed hadduu waayahay isagoo kahanaya uu iskaga kaatay ninkan xaq baad ka yuu kugu leeyahay ogow. ayb xadiidka marka haddii aan khiyaar waqti loo samaynin hal yajuusu lbaycu marka tarjamada xadiidku wuxuu ka waafaqayaa marka ayb albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa haddii marka waqti loo yeelana beecii jaa-is buu ku jirayaa laazim ma ahaan ilaa shardigii uu ka dhammaado ayb meeshaa marka wuxuu yidhi tanbiih qowluhu ow yaquulu axaduhumaa kadaa huwa fii jamiici turuqi biitbaati alwaawi fii yaquulu wa fii itbaatihaa nadarun liannahu majzuumun cadfan calaa qowlihi maa lam yatafaraqa meesha hadduu fiirsan albayicaani bilkhiyaari bay leeyihin maa lam yatafaraqa intaynan kala tegin ow yaquulu buu yidhi yaquuluda intay ku cadfan tahayna yatafaraqaa bay ku cadfan tahay maa lam yatafaraqaa ow lam yaqul axaduhumaa ow lam yaqul inay noqotay ahayd soo maa bitaqdiiri lam ow yaquulu baana riwaayada ku dhigan ow yaquulu ow waa xaraf cadaf yaquulu macduufun calaa yatafaraqaa waay maxay awal macduufi cala almajzuumi majzuum in la dhehay ahayd soo maa waa marfuuc waa waa rafcisan yahay nadar baa ku jira wi marka liannahu majzuumun cadfan calaa qowlihi maa lam yatafaraqa falacala dammata ushbicat kamaa ushbicat ilyaau fii qiraa'ati man qara'a inahu man yattaqii wayasbir inahu man yattaqii wayasbir qiraa'adaas hadda marka ishbaaca ku jira maahane rafco ma joogto inahu man yattaqi wayasbir waa yattaqii ish- kasradii unbaa xoogaa la ishbaaciyey tanna wuxuu leeyahay waxaa la ishbaaciyey eh, damadiiba ishbaac la geliyey waa waa ka dhashay ee asalka waxaa weeyaan yakun yaqul ayb sidaasuu marka sheega wayaxtamilu an takuuna bimacnaa ilaa an an in loo qadaro fayuqra'u xiina idin binasbi laami ayaa la akrinayaa marka wabihi jazama nawowiy wagayruhu ayb oo middan marka wuxuu leeya waxaa ixtimaala bimacnaa ilaa an inay tahay ayb ay ilaa an yaquula axaduhumaa markaas ayb binasbi laam oo yaquula ilaa an yaquula axaduhumaa sidaas in la qadaro markaasna hadda waxay u baxaysaa laamku inuu ma- eh, uu kor dhignaado waa sidaas un marka maa lam yatafaraqa intaynan kala tegin ow yaquulu axaduhumaa maa lam yaqul axaduhumaa midkood intounan dhihin lisaaxibihi saaxibkiisa ikhtar war beeca dooro wa rubamaa qaala inuu yidhaahdaa la arkaa ow yakuunu bayca khiyaarin inuu ahaado haddii beeca beeca beecu khiyaar ou noqdo khalaas waa oo khiyaarkaasaa la raacayaa khiyaarulmajliskii meeshu isaga wax iska baaba-ayoo kale u noqonaya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan albayicaani labada wax kala iibsanaysa bilkhiyaari baa u sugnaaday oy leeyihiin maa lam yatafaraqa intaynan kala tegin hadda marka bukhaari wuxuu rabaa inuu baabeeyo khiyaarulmajliskii wa bihi qaala ibnu cumar ibnu cumar sidaasuu yidhi wa shurayxun waashacabiyu wa taawuusun wa cataa'u wa bnu abi muleyka intaasna sidaasay ku tageen oo khiyaarulmajliskay arkaan qaala xadaanaa isxaaqu huwa bnu mansuur qaala axbaranaa xabbaan bnu hilaal qaala xadaanaa shucbatu qaala qataadatu akhbaranii magacii buu soo hormariyey siiqadii buu dembeysiiyey qaala qataadatu akhbaranii can saalixin abilkhaliil saalix bn abi maryam waa abilkhaliil can cabdillaahi bn alxaaris qaala samictu xakiima bn xisaam radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal albayicaani labada wax kala gadanayaan bilkhiyaari bay leeyihiin ay ku dheehan yihiin maa lam yatafaraqa intaynan kala tegin fain sadaqaa hadday run sheegaan wabayana ay caddeeyaan buurika lahumaa waa loo barakeeyaa fii beycihimaa beycooda waa loo barakeeyaa wain kadabaa hadday been sheegaan wakatamaa ay qariyaan muxiqat barakatu beycihimaa beycooda barakadiisa waa la tiraa tarjamada xadiidka meeshu ka waafaqaya waxaa weeyaan albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa khiyaar baa la sheegay muddadiisana waxaa lagu xiray intay ka kala tegayeen maxaa la dhahaa marka khiyaarka sidaasoo kale ah khiyaarulmajlis yacnii inta majliska la joogo ayuu socdaawo xadiidkii tarjamada marka waa ismudaabaqaynaya xadiidkan marka dhowr baxdi buu leeyahay albaxu alawal waxay tahay wuxuu daliilu yahay khiyaarulmajlisku inuu saabit yahay uu sugan yahay laba wuxuu daliilu yahay wakhtigiisa inta uu ku egyahay khiyaarulmajliska waqtigiisu muxuu ku egyahay wuxuu ku egyahay inta la kala tago riwaayaadkii horena waxaan ku soo marnay ama haddii bad beecu inuu laasimo la doorto khiyaarulmajlis waa u dhammaatay oo ninkan ninkanba wax ka gatay warniyo haddaba shaygan haddaad lacagta gacanta iigu shubto beecaas inaad dooratay oo aad qaadatay yaan wax ku kala gadanaynaa oodan ii soo celi karin khiyaarulmajlis waa u dhammaatay markaas laba maraa marka khiyaarulmajlis ou dhammaadaa marna waxaa weeyaan maa lam yatafaraqa intaan la kala tegin mar kalena waxaa weeyaan haddii la doorto in beecu laasimo waa laasima bes khiyaarulmajlis lama la fiirin ma la fahmay marka meeshaas ya waxaa kaloo xadiidka uu tilmaamayaa maa lam yatafaraqaadaas waa laysku qabto waxaa la yidhi intaynan kala tegin maxaa laga wadaa ma waxaa laga wadaa hadalka intaysan ku kala tegin ma waxaa laga wadaa jirka ahaan jir ahaan badan ahaan miyaa laga wadaa ibnu cumar iyo abuu barsat alaslami labadaas saxaabi waxay u fahmeen in laga wado jir ahaan labada qof inta jir ahaan ay isula joogaan waa socdaa hadday jir ahaan u kala tagaanna bis waa u dhammaanto halkaanay wax ku kala gateen midaa bax meel bay midkan wax ku kala gateen dukaankii nin baa dukaankii ka baxay jeerow soo galay waa dhammaaday khiyaarulmajlis leanna badankoodii baa kala tegey tafaruqa marka meesha laga fiirinaa waa bilabdaan laa bilkalaam sidaasna labadaas saxaabi baa ku tageen walam yuclam lahumaa mukhaalifun cid saxaabada oo ku khilaaftayna lama haayeen xanafiyada iyo marka waxay leeyihiin tafaruqa kalaamaa laga wadaa tafaruq bilkalaam bilkalaam marka maxay tahay shaygaanan kaa gaday waa kaa gatay hool lacagti bis waa kaa gaday iyo waa kaa gatay ku kala tageenay leeyihiin bis hay isla fadhiyaan hadday doonaan weligood kaas marka de nusuusnaas kuma tilmaamayo oo riwaaya waxaa imaan doonto maa lam yatafaraqaa wa kaanaa jamiican xadiidkaaba sii fasira wa kaanaa jamiican ay wada joogaan oo labadoodu marka ay wada dhan yihiin tafaruqiina marka meeshaasaa laga fiirinaya xadiidkan marka maalikiyada iyo xanafiyada iyo khiyaarulmajliska kuma dhaqmaan mana arkaan laakiin xadiidku wuxuu tilmaamaa ama daliil uu u yahay khiyaarulmajlis inuu jiro maalikiyada waxyaabo badan ay ku andacoodaan halkaanuu ku dhigay ibnu xajar camalu ahlilmadiina ma ahan iyo camalu ahli maka maaha iyo haddana wuxuu soo saaray ibnu cumar iyo rag badan oo reer madiine ah inay khiyaarulmajliska arkaayeen ayb meeshaasaad ka raajicaysaa marka fiirina qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf qaala akhbaranaa malikun can naaficin can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma ana rasuula allahi sal ly slama qaal almutabaayicaani labada wax kala iibsanayaan kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mida bilkhiyaari khiyaar buu leeyahay calaa saaxibihi uu ku leeyahay saaxibkiisa kale maa lam yatafaraqaa haddaynan kala tegin ilaa bayca alkhiyaari khiyaarka beeciisa maaha ilaa bayc alkhiyaar bayc alkhiyaar iyo isagu tafaruq uma baahno taasna marka waxaa weeyaan midii uu dhahaya ow yaquulu axaduhumaa lisaaxibihi ikhtar ayb labada xadiid marka isku xuquuqun bay tilmaamayaan tarjamadayna daliil u yihiin labada qof marka maxaa la dhihi karaa marka albeycu qabla atafaruq xukunkiisu muxuu noqonaa waa jaa-is wa bacda tafaruqna muxuu noqonayaa laasim qabla tafaruq ninkii wax kaa gatay intuu kula joogo waa waa jaa-is weli waa laga bixi karaa bacda tafaruqna wuxuu noqonayaa laasim ceeb haddii laga arkana marka maxay noqone shaygii mabiicdii haddii ceeb lagu arko fasak beeci waa fasakhma waa laazima markii hore laakiin ceebtow la fasak baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa khayara axaduhumaa midkood hadduu door siiyo saaxibahu saaxibkiisa ou door siiyo ou khiyaar siiyo bacda albeyci beeca kadib faqad wajaba albeycu beeci waa waajibay yaynanba kala tegin markaas ayb tarjamada marka waxay tahay idaa khayara axaduhumaa midkood hadduu khiyaar siiyo saaxibahu saaxibkiisa bacda albeyci beeca markii wax la kala gatay kadib wa qabla tafaruq aa ku jirta meesha markii wax la kala gatay hooyo hool laysdhahay aannan la kala tegin weli ayuu khiyaar siiyey midkood ayaa kan kala khiyaar siiyey faqad wajaba albeycu bisbeyci waa dhacay markaas yaanba la kala tegin ayb qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa alleyt can naafic can ibni cumara radia allahu canhuma can rasuuli illahi sal l slam annahu qaal idaa tabaayaca rajulaani labadii nin hadday wax kala gataan fa kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mida bilkhiyaari baa u sugnaaday yuu leeyahay maa lam yatafaraqaa intaynan kala tegin wa kaanaa jamiican ayna wada jiraan wa kaanaa jamiican marka waxay daliil u tahay tafaruqa la sheegaayo oo khiyaarka uu ku dhammaanayo waa kala tagga jirka oo kala taga ow amase yukhayir maa lam yukhayir hadduusan khiyaar gelin axaduhumaa midkood alaakhara kale ka kale oo haddii midkood midka kale uu khiyaar geliyo uu yidhaahdo war waxaan sidaan maku gadanaysaa haddaad iga gadata bis waayo waxaan saasaan ku kala qabnaa baaci waa waajiba markaas walow yaanba la kala tegin aniga matalan waxaan haystaa taleefonkan oo kale waa kaa iibiyey markaasa waxaan ku yidhi hadda waa kaa iibiyey taleefonkan ma igu soo celin kartidoo yacni baaci waa dhacayaa ogow oo yacni waxaad dooranaysaa inuu beeci laasimo waa doortay hadduu yidhahdo almuslimuuna calaa shuruudihim kuma celin karo mana la sugaayo ilaa la kala taga xataa khiyaarulmajliskii waa dhammaanayaa ilaa khiyaarulmajliskii xaqa aad u lahaydeen idinkaa kansasheen labadii waxaa kala gadanaysa iyagaa iska kansalay awalba khiyaarulmajlis waxaa loo jideeyey in iyaga dheef ou u noqdo hadday iyagu diideen bes beeci baa ku laasimaha ayb fatabaayaca calaa daalika sidaa hadday wax ku kala gataan faqad wajaba albeycu beyci waa waajibay wain tafaraqaa hadday kala tagaan bacda an yatabaayacaa markay wax kala gateen ka gadaale walam yatruk waaxidun midna oo minhumaa labadooda ka midana uunan ka tegin albeyca beeci faqad wajaba albeycu beyca markaana waa waajibay haddaanba sidaa laysdhihin labadoodii ay kala tagaan iyadoo midkoodna uunan beeci ka teginna beeci waa waajibayoo khiyaarulmajlisaa dhammaaday marka saasuu beeci ku waajibay midda dambe sidaas haddii marka ay khiyaar ku kala gataan inuu beeca laasimo maba loo baahna khiyaarulmajlis kuma kala gadanin khiyaar wax waa caadi bay u kala gateen midkood baa iska tegey waa kala tageen labadoodii iyadoo aan midna beeca uusan ka tegin ayay kala tageen beeciyo sidiisii ay kala tageen faqad wajaba albeycu beyciisna waa laasimay markaas lianna khiyaarulmajliskii ayaa dhammaaday halkan marka sidaasuu tilmaama faqad wajaba albeycu xadiidkii tarjamada waa isleeyihi wuxuu yidhi waqad ikhtalafa alculamaau fi lmuraadi biqowlihi fi xadiidi malik ilaa beyca alkhiyaar fqaala اljumhuuru wabihi jazma الshaaficiyu huwa istinaءu min imtidaadi اlkhiyaari ilى اtafaruq u fiirsa meeshaa fahmi ilaa beyca alkhiyaari ama ikhtarta iyo shaafici wuxuu ku fasirayaa khiyaarkii awal baaqiga ahaa ilaa inta la kala taga baaqi ahaan lahaa ayay soo jareen yani khiyaarkii ilaa zamanu tafaruq jiray ayaa waxaa laga soo istihnooday khiyaarkan ayaa laga soo istihnooday iyagu ay ku heshiinayaan oo ay leeyihiin warniyo haddaba waxaaga iska fiirso haddaad gadata beec cusub u dhacayo bis khiyaarulmajlisa saasay ugu dhammaatay waalmuraadu annahumaa ikhtaaraa waxay dooranayaan imdaa albeyci beeca inuu fulaayo qabla tafaruq intaan la kala tegin oo sidaa marka hadday doortaan lazima albeycu xiina idin markaa beycu waa laasimay wa batala ictibaaru tafaruq tafaruqii la fiirin jiray kala taggii awal sharcigu uu fiirinayana meeshaasuu ku tegey fataqdiiru marka taqdiirku waxaa weeyaan ila albeyca aladii jaraa fiihi takhaayuru khiyaarulmajlis baa jiraayo ilaa beecii khiyaar soo gala maahane dhexdiisa hadduu khiyaar soo gala beeci qaado mana igu soo celinaysid ay timaado bis waa kaas khiyaarulmajlis waa u dhammaatay marka qaala nawowiy itafaqa asxaabuna calaa tarjiixi hada ta'wiil tarjiixa ta'wiilkan marka macnahanay raajixeen asxaabteenna badan isku waafaqeen wa abdala kaiirun minhum maa siwaahu inta in badanoo ka midana wayba ibdaaliyanta macnahan wixii ka duwan waqallatuu qaa'ilahu qofkiisana ninka yidhaahdana waxay ku xukumeen gef halkaana marka sidaasuu ku sheegay hadallo badan buu marka sii waday marka waxaa un muhiima in la fahmo labada wax kala gadanayso intay isla joogaan khiyaaraa ka dhexeeya ay leeyihiin khiyaarkaas marka goormau dhammaana laba sibuu ku dhammaadaa inay kala tagaan ayaga waa ku dhammaadaa kow sida labaadna waxay tahay ayagu inay shardi ku xiraan oo ay yidhaahdaan war intaan kala tagna maba sugaynay haddaad qaadato lacagta faraqa aad iigu shubto beecu waa dhacaya ogow haye waa u dhammaatay khiyaarulmajlis ma la fahmey intaa marka khiyaarulmajlis marka taasu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa kaana albaa'icu baa'icu haddii uu yahay bilkhiyaari khiyaar mid ku sugan hal yajuusu lbaycu beycu ma bannaan yahay soconaya yani jaa-is ma noqonaya ayb meeshaa marka baa'ic buu gaar u sheegay idaa kaana albaa'icu bilkhiyaari baa'icii haddii uu khiyaar leeyahay oo khiyaarka uu ku dhex jiro hal yajuusu lbaycu baaci markaa jaa-is ma noqonaya wuxuu radinayaa marka dadka khiyaarka ku xasriyey mushtariga keliya bacd alculamaa waxay leeyiin ninka wax gadanaya khiyaar kale bis kan wax iska iibinayo baa'ica waxba male bay dhahayaan iyaga bukhaari kaasoo tilfaha inuu u qaadan rabaa marka baaicii saasuu keliga u sheegay qala xadaanaa mxamed bn yuusuf qaala xadaanaa sufyaan can cabdillaahi bni dinaar can ibni cumara radia allaahu canhumaa can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam qaal kullu bayicayni laba kastoo wax kala gadanayaan laa bayca beyc baynahumaa dhexdooda ma ahaanaya xataa yatafaraqa intay ka kala tagaan maxaa la yidhi kullu bayicayni laba wax kala gadataa oo kasto baa'ic iyo mushtar kastaa laga wada laa bayca beyc baynahumaa dhexdooda ma ahaanaya xataa yatafaraqa ilaa ay ka kala tagaan ilaa ay kala tagaan yani markii ay kala tagaan midkood oo meeshii ka tago ayaa beyc rasmiya oo dhacayo beycu laasimay marka labaduba khiyaar bay leeyihiin soomaha marka ilaa ilaa bayca alkhiyaari maahane beycu lkhiyaar maahane beycu lkhiyaarna kii hadda aan soo fasirayno ilaa beyca alkhiyaari iyagu inay doortaan beyca inay socodsiiyaan maahane hadday iyagu iska ilqeeyaan khiyaarulmajlis oo haddaba aan ku kala dhammaanna ay yidhaahdaan taas waa tii hadda ay sheegi qaala xadaanaa isxaaqu qaala akhbaranaa xabbaan qaala xadaanaa hamaamun qaala xadaanaa qataadatu can abilkhaliil can cabdillahi bn alxaaris can xakiim bni xisaam radia allahu canhu ana nabiya sal l slam qaal albayicaani bilkhiyaari xataa yatafaraqaa qaala hamaamun wajadtu fii kitaabii kitaabkayga wuxuu ku arkay buu yidhi yakhtaaru alaaa miraarin saddex jeer buu dooranaya fain sadaqaa hadday run sheegaan wabayana ay caddeeyaan buurika lahumaa fii beycihimaa beycooda waa loo barakeeya wain kadabaa hadday been sheegaan wakatamaa ay qariyaan facasaa waxaa laga yaabaa an yarbaxaa inay ribxaan wayumxiqaa ay tirtiraan laakiin barakata beycihimaa beycooda barakadiisa hadday wax isku qarqariyaan waa laga yaabaa inay ribxaan oo beeso ay kaasafoortada ka buuxiyaan ama bangiga ay dhigaan beeso badan laakiin waxay tirtireen ama ay tirtirayaan beeci barakadiisa qaala waxadaanaa hamaamun qaala xadaanaa abu tayaax anahu samica cabdاllahi bn alxaaris yuxadiثu bihada اlxadiiثi can xakiim bn xisaam can اnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam xadiidkii tarjamadana marka way is leeyihiin oo khiyaarku baa'icana waa leeyahay mushtarkuna sida u mushtarka u leeyahay baa'icana uu u leeyahay oo mushtariga keliya maahan inuu leeyahay khiyaarka lagu koobayo وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أها